horaantii bishii mey ee dhowaan inaga idlaatay taliyaha guud ee ciidanka bakistan jenaraalka lagu magacaaba caasim muniir oo maalmahaasi loo dallacsiiyey jegada fiilid marshal oo ka mid ah jegooyinka ugu sarreeya ee laga gaaro majaalka ciidannimada ayaa isaga oo dul saaran mid ka mid ah dabaabaadka ciidankiisa waxa uu fariin adag oo ku bixaysay lahjad goodi ah u diray dowladda hindiya oo ay ishayaan dowladdiisa bakistan hadalka xiisadda kusii xoojiyey xaaladii kacsanayd ee ka dhexaysay labada dal ayaa taliyaha ciidanka bakistan ka soo yeeray kadib markii ay xukuumadda new delhi sheegtay in ay maanka ku hayso weliba ay qorshaynayso weeraro ay ku beegsato bara ciidan oo ay leedahay bakistan kolkaasi ayuu jenaraalka caasim muniir furka tuurtay waxaana ka soo yeeray hadal sidatan u dhacaayey qar iska tuurnimo kaste oo militari islamarkaana ay hindiya ku dhaqaaqdo iyadoo uusan miirkeedu fadhin dowladda bakistan waxaay oga jawaabi doontaa filcelin deg deg ah oo weliba xooggan jenaraalka muniir ayaana hadalkiisan loo diiwaangeliyey kii ugu caansanaa uguna adkaa ee ka soo yeera sargaalkan oo caan ku ahaa in uu ka fogaado shaashadaha iyo kaamirooyinka warbaahinada isagoona ka soo muuqan jiray munaasabadaha rasmiga ah ee uu leeyahay ciidanka bakistan oo keliya tan iyo markii uu gacanta ku dhigay xilka uu haatan hayo bishii noofembar ee sanadkii labada kun labaiyo labaatanka hadalka ka soo yeeray taliyaha ciidanka bakistan ayaana yeeshay danayn iyo qaadaadhigis heer caalami ah kadib markii uu tilmaamay in ay garab taagan yihiin dadka kashmiiriyiinta ah ee ka dagaalamaya gumaysiga hindiya tani ayayna muxaliliinta qaarkood ku tilmaameen in ay tahay jenjeersi cad oo ay dowladda bakistan oogu iilanayso dagaal toos ah oo ay la gasho dhigeeda hindiya intii lagu guda jiray dagaalkii afarta maalin qaatay ee ka dhex aloosmay xukuumadaha islaam abaad iyo new delhi iyo intii aan lagu dhawaaqin heshiiskii xabad joojineed ee ay wada gaareen labada dhinac afhayeenka rasmiga ah ee ciidanka bakistan ayaa sheegay kuna goodiyey in diyaaradahooda darooniska ah ay dul heehaabayaan hawada magaalada caasimadda u ah hindiya ee new delhi iyo in ay hindiya ka soo rideen shan diyaaradood oo kuwa dagaalka ah islamarkaana ay saddex ka mid ah yihiin nooca raafaal ee uu asalkooda soo saaro faransiiska maalintii ay may lixda maraysayna ra-iisul wasaaraha hindiya shahbaaz shariif ayaa warbaahinta soo hor istaagay isaga oo iclaaminaya in dalkiisa uu ka guulaystay hindiya una mahadcelinaya saraakiisha ciidanka lugta kuwa badda iyo kuwa hawada ee dalkiisa waxa uuna yidhi shahbaaz haddii aysan ahaan lahayn go'aanada xooggan iyo hogaaminta sarrayso ee taliyaheenna muniir kamaanan guulaysan lahayn cadowgeenna guuldarrada qaraar ee taariikhiga ahna maanan leefsiin lahayn hindiya caasim muniir axmed shaah taliyaha guud ee ciidanka dalka bakistan jenaraalka ku caanbaxay cadaawadda uu u qabo hindiya ayaa sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii ku dhashay magaalada rowlabandi ee ku taalla gobolka bonjab ee dalka bakistan ninkan ayaana ka soo jeeda qoys ka mid ah qoysaska ay hinduuska ka soo barakiciyeen mandiqada kashmiir ee kala qaybiso dalalka bakistan iyo hindiya markii uu sidaasi usoo hanaqaadayba muniir ayaa aad ugu hanweenaaday in uu haleelo ciidanka bakistan maadaama uu cadaawad zaa'id ah u hayay dowladdii qoyskiisa ka soo barakicisay deegaankii iyo gurigii ay ku noolaayeen sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii ayuuna markii ugu horreysay jenaraalka caasim muniir ku biiray ciidanka bakistan kadib markii uu haleelay akaademiyadda kaakuul ee ku taallo galbeedka bakistan islamarkaana ay ka soo baxaan saraakiisha bakistaaniyiinta ah intaasi ka gadaalna waxa uu ninkan ku biiray guutada lagu magacaabay ilaaliyaha xuduudda oo ka mid ah guutooyinka ugu caansan ee ciidanka bakistan mu'asasaad dhowr ah iyo macaahiid militari ayuuna ku biiray sargaalka ugu horreeyo maanta saraakiisha ciidanka islaamabaad kuwaasi oo iskugu jira kuwa dalkiisa ku yaallo iyo qaar kale oo uu dibadda dalkiisa ugu baxay sida macadka tababarada ee fooji ee ku yaalla dalka jabaan kulliyadda tababarka ciidamada lugta ee dalka maleesiya oo lagu sii daray dhowr kulliyaad iyo macaahiid militari oo ku yaalay gudaha bakistan xilal kala duwan oo siyaasadeed iyo jagooyin kala jaad ah oo militarineed ayuu caasim muniir ka soo qabtay dowladda bakistan tan iyo inta uu ka tirsan yahay ciidankeeda waxa uu soo hogaamiyey guutada tobnaad ee ciidanka bakistan sidoo kale waxa uu soo noqday sargaalka faylaqa mangala sanadkii labada kun afar iyo tobankana waxa uu u dallacay derajada korneel isagoona noqday taliyaha guud ee ciidanka bakistan qaybtiisa waqooyi jagadan ayuuna mas-uul ka ahaa muniir sanadkii labada kun afar iyo tobanka ilaa sanadkii labada kun toddobiyo tobanka isla sanadkii labada kun toddobiyo tobankana waxa uu muniir u dallacay jegada gaashaanle sare isagoona noqday agaasimaha guud ee istikhbaaraadka militari ee bakistan guutadan ayaana ah guuto u xilsaaran arrimaha daakhiliga ah ee ciidanka iyo ka hortagga weerarada gudaha ah ee ka dhici kara dalka hal sana un kadibna caasim muniir ayaa u tallaabsaday in uu gacanta ku dhiga guud ahaan hay-adda istikhbaaraadka iyo sirdoonka ee dalkiisa siddeed bilood oo uu jagadan hayay kadibna ra-iisul wasaarihii xilligaas ee xukuumadda islaam abaad cimraan khan ayaa ninkan xilkaasi ka casilay isagoo weliba aanan sheegin sababta uu xilka ooga qaaday agaasimihii jihaaska sirdoonka ee dowladdiisa balse xilligaasi warar si hoose u soo baxayey ayaa sheegayey in ay khilaafaad xooggan ka dhex qarxeen labada nin ee cimraan khan iyo caasim muniir jenaraalka hogaamiye ciidanka baakistan ee caasim muniir ee aan sooyaalkiisa wax ka soo tilmaamnay ayaa ku caanbaxay hadallada kakan ee wakhtiyada kooban ee uu soo muuqda uu u jeediya dowladda hindiya waayihii u dambeysay ayaana waxa uu sii xoojiyey caasim muniir hadallada uu oogu goodinaya xukuumadda hinduuska ah ee ka dhisan new delhi bishii abriil ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka muniir ayaa jeediyey kelimad uu kaga qaybgalayay shirweyne heer dal ah oo ka dhacay magaalada islaam abaad ee caasimadda dalka baakistan intii uu jeedinayay kelimadiisa ayaa waxaa ninkan ka soo yeeray dhowr weerood oo hadalhayn yeeshay sida in uu mandiqada xuduudeed ee ay isku hayaan hindiya iyo bakistan ee kashmiir ku tilmaamay halbowlaha nololeed ee dowladdiisa bakistan kama gorgortamayno kashmiir kamana baxayno halganka ku salaysan mandiqadaasi ee aan kula jirno hindiya ayaa ka mid ah hadallada afkiisa laga xaqiijiyey taliyaha guud ee ciidanka bakistan caasim muniir hadalkan kulul ee ka soo yeeray jenaraalka hogaamiye ciidanka baakistan ayaa ku aadanaa maalmo ka hor inta ay xiisadda hubaysneed ka dhex qarxin xukuumadaha new delhi iyo islaam abaad wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka hindiya ayaana hadalka muniir ku tilmaamtay taxriidin iyo dagaal oogis iyada ka dhan ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda baakistan oo dhankooda buriyey sheegashada hindiya ayaa tilmaamay in tuhunka hindiya aanu waxba ka jirin inkastoo ay muxaliliinta qaar ku adkaysanayaan in goodiga caasim muniir uusan waxba ka duwaneen kuwa ay had iyo goor jeediyaan madaxda bakistaaniyiinta dowladda hindiya qudheedana ay arrinkaasi filaysay haddana jenaraalkan ilaa xad waxa uu fuliyey hadalladiisii sidaasi darteed ayuuna ku noqday mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee maanta qalqalgelinaya amniga hindiya